الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay halkuwii baabu salaati اljumuca waragcataani farduhaa limumini kullifa xurin dakari mustawطini bisixati washartuhaa fi abniya jamaacatan biarbaciina wahiya بصفة الوجوه والوقت فإن يخرج صلوا الظهر بالبناء ومن, ومن شروطها تقديم خطوتين يجب أن يقعد بين التين فكرهما القيام والله, والله أحمد وبعده صلي على محمد وليوصي بالتقوى أو المعنى كما نحو أطيع الله في كلتيهما وستر والولاء بين التين وبين ما صلى وبالطهرين ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الآية في إحداهما واسم الدعاء ثانية للمؤمن وحسن تخصيصه بالسامع سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد وبكر المشي لها من فجر وزاد من قراءة وذكر وسنة الخطبة بالإنصات والخف في تحية الصلاة inahaas insha allahu tacaala cashirka nacaawa ku saabsanaan doonaa oo baabu salaati ljumuca iyo axkaamteediya marka cashirkeena caawa ayaa wuxuu ku saabsanaan doonaa insha allahu tacaala salaatu ljumuca iyo axkaamteeda mualifku wuxuu ku bilaabay wuxuu yihi warakcataani laba ragcadood baa farduhaa waajibkeedu uu yahay waajibka salaatuljumuca waa laba ragcadood waxaa la tukanayo waxayna ku waajibtaa limu'minin qof mu'mina kullifa oo mukallaf laga dhigay oo qaangaar caqli qabo ah xurin oo xor oon addoon ahayn dakarin rag ah oon haween ahayn mustawطinin degan oon masaafur ahayn dii sixatin caafimaad qabo oo aan jiranayn qofka intaas sifaadkaa laga helo ayay ku waajibtaa intaa wuxuu ku sheegay mualifku saddex mas'ala masalada koowaad jumcada cadadka rakacaadkeedu waa laba masalada labaadna xukunkeeduna waa farad waajiba masalada saddexaadna sifaadka dadka ay ku waajibaysa salaada jumcada saddexdaa masalo u ka hadlay ama cadadkeedu inuu intaa yahay oo laba ragcadood salaada jumcadu ay tahay waa xadiidkii imaamu axmed iyo keyrkii wariyeen ee asaxay baa ka mid ahaa ee cumar bn khataab radia allahu tacaala canhu ardaah uu lahaa salaatu safari salaatu safari rakcataani وصلاaة الأضحى ركعتاaن وصلاaة الفطر ركعتاaن وصلاaة الجمعة ركعتاaن تmاam غyر qصر عalى لسان محمد صلى الله عليه له وسلم wuxuu yihi saلاada sفrku waa laba رagcadood labada ciidood ee fiطriga iyo أضحاana waa laba laba ragcadood جuمcaduna waa laba ragcadood sidaasay ku dhammaystiran tahay ee salaad la soo gaabiyey ma aha sidaas aanan afkii iyo carabkii nebi maxamed ka haynaa sala allahu alayh alih wasalam sunnada nabiga camaliga ahaydna jumcada laba ragcadood buu tukan jiray iyo laba khudbo sidaasayna muslimiintu cumuuman ku ijmaaceen masalada labaadi waa xukunka salaada jumcada inta ragcadaynka mar labaad waxaan dib ugu soo noqon doonaa markaynu khudbataynka tagno salaad madax banaan oo khudbe iyo salaad ragcaad ka koobanba mise labada ragcadoodii labadii kale ee duhurkiibay khudbooyinkani na ka yihiin waa masale fuqahadu ay isku qabteen raxmat ullaahi calayhim jamiican inay salaada jumcadu farad tahayna bukhaariga muslim baa wariyey min xadiidi bni cumara wa abi hurayra layantahiyanna aqwaamu can wadacihim ljumucaati aw layakhtimana allahu calaa quluubihim uma layakunana min algaafiliin dadku way iska daynayaan jumcada ay ka tegayaan hadday dayn waayaanse ilaahay baa qalbigooda dabool saaraya kadibna qolyaha kaafiliinta en rabbiba xasuusan bay ka mid noqonayaan waxaa kaloo bacdu sunan ay wariyeen oo nabigana ka sugan sala allahu alayh waalihi wasalam inuu yidhi man taraka halaata jumacin tahawunan saddex jumco kudaydtii qofka iga taga uga tagaay khatama allahu calaa qalbi qalbigiisaaba ilaahay khayrka dhan ka daboolaa waxaa la leeyahay gaari baa dadka xiray taarikadiisu ay tahay k a t lix boqol xaraf baa daba yaalla p inuu yahaan u malaynayaa ninka gaarigaada dad badan buu xanibe gaarigiisa ha ka hagaajiyo ha ka qaadaa laleeyahay meesha haddii aad ogaata jumcada inay farad tahay waajiba cadadka rakacaadkeeduna laba ragcadood uu yahay yay ku waajibtaa ma dadka oo dhan bay ku waajibtaa wuxuu ku leeyahay sifaadka soo socda limuminin qof mumin ay ku waajibtahay oo lagula xisaabtamaa gaalka iyo kaafirkase tuka lama yidhaahdo qofka la amro ee lagula xisaabtamo ee cuquubadeeda mudanayahay waa qofka muminka waa kow amaa kaafirka iyo gaalka ama cahdigii kulada jooga muslimiinta ama muslimiintuba ay nabadda kula degan yihiin ama ahludimada ee muslimiinta la nool kuwa iyagu jumco tukada la oran maayo oo mu'miniin markii lagu yidhi waxaa baxay kaafirkii waxaa kaloo kuwa shardiga labaadas inuu mukallaf yahay qofkaas haddii uu ilmo sabi a yahay jumco iyo jamaaco salaad oo dhan ba farad waajiba kuma aha wixii toddoba gaaray in la keeno sida salaadihii unbay kamid tahay murowlaadakum bisalaati wuu soo gelayo jumcada baa salaadahay kamid tahay laakiin waajib kumaha ilmaha sabigaa haddii uu caaqil aanu ahayn oo qofku ma majnuun yahay waalan ama caqligiisiiba si kala uu tago da-iyo waayeel uu kharfay isna mukallaf ma oo waxba laguma laha waxaa kale sidoo kale xor inuu yahay addoonku salaada jumcadu waxay tabac u tahay ama ay shabbahdaa sidii acdaaru ljamaacati waljumucati aan ku soo marnay addoommada jamaacadu waajibkuma aha leanna wuxuu mashquul ku yahay bay yidhaahdeen bixaqi sayidihi khidmadiisii iyo adeegii iyo howlhawshiisii buu ku mashquulsan yahayo addoommadana salaatljumuca laguma laha se jamaacana laguma laha waajib inay yimaadaan saa darteed xurin markii lagu yidhi addoonkii mamluugii sharcan lalahaa baa ka baxay dakarin rag baa lagu yidhi waa inuu yahay oo haweenku way iman karaan ajri iyo fadlina way ka helayaan laakiin jumcada imaatinkeeda farad lagu leeyahay ma aha xilligii nabigana calayh salaatu wasalaam jumce iyo jamaacatoona haweenka lama amri jirin bal waxaa la yidhi waxaa ugu fiican salaada haweentu ay tukataay gurigeeda gudihiisa uga fadli badan baa la yidhi cumuumka guriga u fadli badan la yidhina jumco iyo jamaaco lama kala saarin mustawinin ay muqiimin qof nagi waa inuu yahay markay ku waajibayso oo aanu masaafur ahayn qofka musaafirka ah jumco laguma laha nabiguna sala allahu alayh waalihi wasalam isagoo safar ah oo jumco tukaday khabar saxiixoon cillad lahayn culimmada qaar baa yidhi ma jiro amaa xadiidka yowmulxudaybiya nabigu roob yar baa jira oo fii jumucatin culimmada qaar baa ka doodaoo jamaacatin baa la tukanaye maalinta unbaa jumcaheedee salaad jumca ma ahayn bay yidhaahdeen nabigu alay slam cumuuman hadyigiisii maro badan bay jumco usoo gashay isagoo masaafur ah xataa isagoo carafo taagan jumco way soo gashayoo duhur iyo casar intuu jamciyey unbuu salaadii xibuu dadkii wuquufkiisii iska watay xajatulwadaaciisii tan wuxuu ku aadanaa wuquufu carafa maalin jumcay ahayd saa darteed intaan u garanayno nabigu alay salaam safar kuma tukan jirin walow hadday saf musaafirka jumco waajib ku tahay nabigaa safarka ku tukan lahaa sala allahu alayh alih wasalam haddaba ereyga mustawin waxaa looga jeedaa qofku muqiim inuu yahay ee mustawطinku inuu weligii meesha inuu deganaada raba ma aha haddii aad meeshan ku nagidahay intaad dooniba aada joogteen aada ku nagaatee oo axkaamu lmuqiim aada qaadato waxaad noqonaysaa dadka ay jumcadu waajibka ku tahay dii sixatin qof caafimaadsan qofka mariidkaa haddii uu marabkiiyo xanuunkiisu xaraj iyo culays keenayo oo ciriiri ay ku tahay ku adkaanayso caajisba uu ka yahay oosan kari karin inuu yimaado jumcadii qofkaa isaguna de jumco laguma laho maba awoodo axkaam badanna waa loo rugseeyey qofka mariidkaa oo jamaacadii iyo ramadasoonkii ay kamid yihiin kuwaan bay kamid tahay jumcadu haddaba qofkii intaasoo sifa laga helo bay salaadii jumcadu ku waajibtaa marka ay ku waajibayso sixadeeda iyo gudashadeedu shuruud bay leedahay sifaadkan iyo shuruudani waa shuruudda shaksiga daatadiisa u noqonaysa weeye oo iimaankii iyo takliiftii xorriyadii dukuuradii iyo istitaankii iyo sixadii qofka shaksigay u noqonaysaa shuruud kalay leedahayoo goobta lagu jumcaysanayo iyo cadadka u noqonaysa iyaduna leedahay shuruudii kau bilaabo wuxuu uhi wa shartuhaa jumcada shardigeeduna fii abniyatin ay an tuqaama in lagooga weeyey jumcadu fii abniyatin meelo wax ka dhisan yihiinoo deegaan la degan yahaya waxaa ka dhisan ee rasmi loo degan yahay ama ha noqdo dhagax ama dhoobo ha noqdo ama dhir iyo caws ha noqdo farqi ma laha fii abniyatin meel dhismo uu ku yaalla waa inuu yahay dhismahaana dhismo rasmiga waa inuu yahayo dadku ay rasmi u degan yihiin magaaladuna intaasay u qaybsantaa magaaladu inna waa guryo dhagaxa inna waa guryo dhoobo ah oo marka daafaha magaalada usii baxdaay xaafadaha danyarta jiingada iyo dhoobo wey inna soomaali haddaanay waxaa naqaan buulooyinka magaalada wade magaaladii uun ka mid ah iyagana soomaaliya buulcaws iyo dhis baa la dhistaa intaba waxaa weeye fii amniyatin bay soo wada gelayaan jamaacatan shardiga labaadi waa in jamaaco lagu tukanayo oo shardiga jamaacadu waa shardi min xayu jumla guud ahaan ijmaaca weeye culamada muslimiinta inay jumcadu jamaaco u baahan tahay cadadkii tiradii ha laisku qabsado wuu ka hadli doonaa laakiin jumcadu dadku furaadaa keli keli uma tukan karaan oo inteennaa nin waliba isagoo meel cidlaha keligii jooga keligii jumcu tukanayahay intaan garanaya cid muctabaroo tiri ma laha culimo badanna ijmaac bay soo guriyeen laysku baraacsay hormuran ka taagnayn biarbaciina cadadkii jumcada jamaacadahay biarbaciina afartan qof inay noqoto wey oo afartan ka yar ka badan maahane laguma tukan karo oo jamaacadii mid haddaynu isku raacno jamaacadii cadad jamaacaha waa shardi haddaan ihaano oo waa ijmaac la yidhaahdo su-aasha labaadee iman waxaa weeye cadadka inteebaa ugu yar ma wixii salaatuljamaaca jamaaco ka dhigi jiray oo laba qof iyo saddex ka bilaabataa sida culimmada qaar ay yidhaahdeen oo salaatuljamaacati afdalu min salaati lfaddi bikamsin wacishriina ama bisabcin wacishriina darajatan culimmada qaar baa laba qof ku fasiray bixadiid ubay bni kacbin salaatu rajuli maca arajuli askaa min salaatihi waxdahu wa salaatuhu maca rajulayni askaa min salaatihi maca arajul wamaa kaana akara fahuwa axabu ila llahi xadiidkiiha qolaa qabsatay waxay dhaheen aqalu ljamaacati inaani labaa ugu yar qolahay yidhahdaan halaaatun baa fii lugati alcarab arjaxu lqowleyni aqalu ljamaacati iyo aqalu ljamci saddex weeye qolaha maraan madabkaas rag mutaakhiriina baan muddaa ariiqa inay aada ugu janjeeraan oo sida shawkaani iyo sadiq xasan khan iyo iroda nadiya iyo meelahaas halkaasay aada waxay ugu janjeeraan qolana waxay yidhaahdeen daliil cadad shardinayana ma hayno cadad inuu shardi jamaaco ay tahayna waa lagama maarmaan dhinac kalena ka eego jumcadu oogitaankeedu shacaa'irta islaamkay ka mid tahay mar hadday sidaas tahay cadad shicaar ka muuqan kara annagoon tiro goynin ha noqda cadad muuqan kara oo la arki kara waa inay noqdaan waxbana tiro yaan la qaban waxaan tiro loo qaban faa'iida ku jirta waxay tahay cadadku wuxuu ku xiran yahay inuu muuqan karo shicaar noqon karo hadda meesha la joogo tuulo yarta meel dad yar haddii la joogana inaan banayn baa shicaar noqon karta meel dadka ushii la tuura ayna dhul ku dhacayna haddii la joogana intii tuulada shicaar muuqan kartay muuqan mayso tuulo gebigeedaba ay boqol qof degan yihiin hadday soddoni meel isugu timaada ishu si fiican bay u qaban laakiin magaalo dhowr malyan degan yihiin soddon qof cidi dareemi mayso marka waxay yidhaahdeen muwaatintaa kala duwanaanaysa shicaarkii muujintiisana way u kala duwan tahay hadba dadka degan bay ku xihan tahaye cadad meeshaa la joogo shicaar muujin kara aynu niraan qolada shaaficiyadii waxay yidhaahdeen afartan wey dhowr arrimood bay isu geegeeyeen waxay yidhaahdeen horta waxaynu ku ijmaacnay jamaaca in la rabo waa kow waxaa kaloo aynu isku raacsannahay inay cibaadadu tawfiiq iyo iqtidaa lagu dayda tahay waa laba waxaa saddexaad oon isku raacsannahay in nabigu yihi salluu kamaa ra'aytumuni usalli sidii nabiga ha loo tukado intii nabigu joogay cadadka ugu yaree jumco la tukadaeen hayno waa afartan lixadiidi ubay bni kacbi intaan madiine nabigu imanin inuu ascad ibnu zuraarata jamciyey ubay bni kacb baa markuu waa yeelay isagoo indhala oo indha beelay oo wiilkiisa cabdiraxmaan ibni kacb bni maalik uu wado baa markastoo aadaanka jumcada uu maqlo wuxuu u ducayn jiray ascad ibnu zuraara saxaabi la dhihi jiro horoo dhintay wiilkiisaa maalinkii daba weydiiyo yidhi aaba markaad jumcada aadaanka maqashaba ninkan baad u ducaysaaye maxaa jira nink wuxuu yidhi ninkaasi meeq meel la yidhahdo naqiic alkhusaymaat baa nabigu intuunan soo hijroonin buu jumcadii nagu tukiyey imisaad ahaydeen buu yidhi wuxuu yidhi arbaciina rajulan afartan nin baan ahay khabarkaa waa xasano waa sugan yahay abu daawud iyo keyrkii baa warinaya waxay yidhahdeen haddaba afartan in lagu tukado ku asaxday ku banaanaatay wax haydnaa cadad ka yarna ma hayno cibaadana waa tawqiifi jamaacana waynu isku raacna intaa marka la isu geeyahay afartan ka yar bay ku asaxdeen ninkii yidhaahda daliil tawqiifi ha keeno annagu afartan baan haynaa famaa zaadana waa min baabi wlaa ka yar ninkii sheegaay tawqiif buu u baahan yahay nabiguna wuxuu ruqseeye oo ogolaaday afartan baa ugu yar waxaan hayno kaasay ka mayseen waxaa la yidhi soo saxiixa kuma taalo fii tafsiiri qowlihi tacaala waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'iman adoo khudbaynayoo taagan bay kaa tageen tijaaradii iyo ganacsigii iyo ciyaartii bayna aadeen saxiixaas oo kuma qoran markii laga kala yaacay labiyo toban baa kusoo haray baa la yidhi oo nabigu khudbadiisii ma joojine waa watay dadka soo harayna waa labiyo toban anaa lamaa labiyo toban dhahdaa waxay yidhahdeen jawaab baan haynaa waxaa xadiidkaa ka garanay bay yidhaahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbada kuma bilaabin jumcada kuma ogin labiyo toban qof way ka badnaayeen jumcada dhexdeediibaa wax dhacay bay yar kala dareereen oy dideene haddana inay soo noqdeen baa dhici karta nabigu jumcada marka la oogaye khudbada uu bilaabayay horta labiyo toban inay ka badnaayeen ma ogolaateen bay yidhahdeen marka waxaa weeye salaada marka la gelayo wujuubkeedana la bilaabaya labiyo toban baa laga badnaa afartan in laga yaraana ma cadday yidhahdeen haddayna caddayn afartan in laga yaraa labiyo tobanna laga badnaa dadkiibaa khudbada dhexdeeda baxay oo soo noqday taa waxay qeyl kale yeelan kartaa halkaasay iyagana dariiqay xadiidkaa taawiilkiisa ka baxaan kareedayeen calaa kulli xaal masalada cadadka masala iska ijtihaadiyo hadee intaa haddaan ku yidhi wixii kale adigu ku dardarso anu wejka madhabka wixii aan daliil cad khilaafsanayn inaan dariiqay maran kuu tilmaamo baa diraasat lmadhab macnaheedu sidaa weeye aan fiqi muqaaran ma akriyayo buluuqulmaraam iyo awtaar iyo ma akrinayo ee fiqi madhab aan akrinayna in badan baan idiin soo sheegay wahiya afartankii iyo tiradaasi bal xaal hiya tiradaasi jamaacadu bisifati lwujuubi sife ay jamco ku waajibta ay yihiin weliba afartankii intii laysagama harin afartankani afartan sifaatkii qofka ay jumco ku waajibta wadaleh waa inay yihiin afartankaa qayb hadday caruur yihiin lama ogola qayb hadday addoommo yihiinna lama ogola qayb hadday musaafiriin yihiinna lama ogola waa inay caruurtu afartanka wax ka badan yihiin oo addoommadu afartanka ay dheer yihiin oo musaafiriintu afartanka ay dheer yihiin afartanku afartan shuruutlwujuub kulansatay waa inay yihiin maxaa saa u tiraadeen haddii la yidhi afartankii ascad ibnu zuraara uu tukiyey afartan muqiimiinay ahaayeen bay yidhahdeen oo rijaal oo cabur aan ahayn oo dukuuran oon inaas ahayn oo muqiimiin oon musaafiriin ahayn sifadaan baan haynaa tawqiifu cibaadada marka raba markii madhab masale kale la qabana qiyaas iyo waxbaa loo qeyl bixin markii meelaha qaarkood la rabana salluu kamaa raaytumuni usalli alisiis baahiya tawqiifka walwaqtu wa sharuhaa waxaa kaloo shardigeeda ah alwaqtu waktigii duhurka inuu joogo waatnaa wakti duhur inay dhacdo lagana hormarin lagana dibnayn baa shardi abay yidhaahdeen arrintaa waxay u deliishadeen laba xadiid mid waa xadiidka anas oo bukhaari wariyey wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allau alay wasalam yusalli jumucata xiina tamiilu shamsu qoraxdu markay zuusho buu nabigu jumcada tukan jiray xadiid salamtana kuwa oo imaamu muslim iyo keyrkiiba wariyeenna wuxuu leeyahay kunaa nujamicu maca rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam nabigaanu jumcada la tukan jirnay idaa zaalat ishamsu markay qoraxda zuusho uma narjicu natatabacu lfaya waan soo noqon jirno hooska baan raaraaci jirno meel walba hoos inay leedahay haddaad ku darto waxay yidhaahdeen nabigu khudbada inuu gaabin jiray uma baahna duhur hadduu soo galay hoos dheeraaday baan soo baxnay khudbaday ka soo baxnay wax baahiya ma jirta bay yidhahdeen saas darteed sida qaalibka ah ee asalka salaada jumcada nabiga ala slam akarka axaadiid iyo riwaayaatku waa fii waqti duhri in la tukan jiray riwaayadka qaarkood baa sheegay inuu khudbadeeda iyo bilowgeedu khulafada qaarkoodna ay samayn jireen intaan duhurkuba soo gelin oo mararka qaarkood duhur baa soo galay iyo salaadii oo laga dareeray oo khudbadii iyo mar hore la dhamaystay ay jiri jirtay laakiin axaadiista daahirkooda bay jamhuurta fuqahadu daliishadeen raxmat ullaahi calayh madhabka kale adiladiisu alajuba naafica can asilati lajnati ljaamica sheekh naasir masaladaas ayadoo faafaan masalada ka heli kartaa ee ka doono fain yaruj waktigii haddii uu baxo yusallu waxay tukanayaan aduhra duhur bay tukanayaan duhur bay salaad duhur bay tukanayaan bilbinaai iyadoo lagu dhisay oo lagu salaynayo wuxuu ku leeya horta salaadii haddii ay waktigeediiba dhaafto oo duhur uu baxo jumco lama tukan karee duhur baa la tukan lianna duhur jumcadu inta waktigii jooga bay cinda jamci min alfuqahaai oo shaaficiyadu qaybo kamida ay ku jiraan duhur bay bedel ka ahayd waktigeeda hadduu baxayna cibaadaadku waa tawqiifiye jumco la qadeeyey lama hayo oo nabiga lagama weli ala sl slaam jumco tagtay oo la qadeeyey waktigeedoo baxay wax dib laga tukaday salaad duhur baaba hayaa dadkii hadacdaarkaana salaad duhur bay tukanayaan haddii saa aynu niraahno marka duhurkii haddii uu baxo waktigiisii iyadoon jumcada la gelin waan garanay salaadoo lagu jira hadduu baxana haddii salaadii waktigii la garan waayo ama dadkii wax kala daahiyo ama xilliga qaboobaha khudbaduba intee dheeraata casar ugu galo id anagu ay soo martay xilli qaboobaho wadamada galbeedka ay salaaduhu isu dhow yihiin baa nimaa khudbayn jirin baa khudbada saarnay suu khudbadii u wariya hal saac iyo badh markuu khudbadii wado n fadhina hal saac iyo badh bay khudbadu socotay ba waxaa aragnay casarkii oo waktiguu soo geli jiray shan iyo toban daqiiqa ka dhimanta anaa alla hadlo waxaan ku yihi sheekh salaadii casar baa soo gelaysa baasha naga soo gaabi ee khudbada waan u tegi doonaa imaamku waa lala hadli karaa sheekada kalea la diidan yahay markii uu khudbadii gaabiyey salaadii assalaamu calaykum markaa niri casarkii baa naloo aadaamay marka hadday saas oo kale baashu intay dheeraato ninkana aan lala hadli karin oo nin madaxo madaxa dadka guraya uu yahay oo car hadal ay gaarto ilaa salaadahaba waan intay ree bani umaye oo kaleeto intuu khudbo iska qabsadaa casarka markuu gaabatuu tukan jiray indhaha laga tukan jiray iimaan ninkii kala isdhaqaajiya ee qoorta loo casayn jiray baa la kala cabsan jiray markii xugun jiro marka kulan yakruj hadduu buxa marka salaadii oo lagu jiro oo dhexda ma haysa hadduu buxo laba mid bay noqotaa haddaad ragcad soo tukatay mid kale uu ku darayaa man adraka rakcatan min aljumucati falyudif ilayha ukraa bu nabig sal slam ragcad haddii aad tukatay mid labaad baad ku dari haddii aan ragcad weli tukaninna inta aad soo tukatay faatixadii aad soo akriday iyo rukuucdii iyo ragcaddii haddaadan dhammaystirin waa tirsan duhur baad dhammaystiri intaa waa qayb waa tukatay walidaalika wuxuu ku yihi bilbinaa'i adoo kusii duldhisaya intaad horay waktiga dhexdiisa tukatay faatixadii markaad dhammaysay inaad rukuucday buu waktigii baxay lagu dhihi maayo waktigii baxye duhur baad xiran ee salaadan ka baxo duhur soo xira lagu dhihi maayo waxaa lagu dhihi salaadaadii iyadaas otomaatig aan hakasha lahayn bay duhur isugu bedeshay rukuucdaada halkaa ka sii wado bilbinaa'i wixii hore loosii tukadaa lagu sii duldhisio halkii unbaad ka sii wadi adoo dhexda maraya waktiga hadduu baxo duhur baad dhammaystiri intii aad ku tukatay jumca ahaan niyootayna duhur bay isu bedeli wey waxyaabaha baabu niya fuqaada shaaficiyada ay kaga hadlaan bay ka mid tahay waxyaabaha wax la niyooday wixii la niyooday waxaan ahayn noqda jumcaad niyootay allahu akbar baad waktigu joogaad moodaysay markaad salaadii gashay ee jumcaad gashay baad ogaatay inuu waktigii baxay waxay dhaheen in qalaba duhran duhur bay isu bedeli xaj baad xiratay adoo moodayaashooda xaji in la galay inaan la gelin baa caddaatay in qalabad cumratan cumray niyadiisu bedeli waxyaabaha wixii la niyooday waxaan ahayn mucaqidmoo guntamo bay masaladan kusoo daraan wa min shuruuihaa jumcada shuruudeedii waxaa ka mida taqdiimu khudbatayni laba khudba in laga hormariyo yejibu ay waajib tahay an yaqcuda inuu fadhiisto bayna tayni labadan khudba dhexdooda ibnu cumar waa laga wariyey bukhaari muslim ay wariyeen nabigu sal l slam kaana yakhtubu jumucati khudbatayni yajlisu baynahumaa dhexdooda uu fadhiisanayo labada khudbase wuu taagnaanayaa gadaal buu ka sheegaya ruknumalqiyaamu uu ku dhihi doonaa haddaba labada khudbo waa shuruudu sixati اljumuca saasuu leeyahay oo jumcadii bilaa khudba asixi mayso markii imaamu shawkaani rag lamida ay yidhaahdeen khudbadu shartu sixatin ma aha waa waajib laakiin shardi ma ahano hadday dadki inta yimaadaan cid u khudbaysaba ay waayaan ama waxoogay ay yar degdegsan yihiin jumcada way iska tukan karaan buu yidhi hadday tukadaan way asixi haba dambaabaane haddayna cudurdaar lahayn halkaasuu shawkaani maray nin baa kitaab qoray abulfayl amed axmed sidiiq alkhumaali la yidhaahdo imaamu shawkaani iyo raggaa isdiiq xasan khan iyo ku radinayo kitaabkii wuxuu u bixiyey alxisba calaa man jawaza aljumucata bilaa khudba ajir baan ilaahay kaga doonayaa buu yihi raadsiga iyo cayrinta iyo radinta kuwa jumco khudba la-aana asxiiri alxisba calaa man jawaza jumucata bilaa khudba kitaabka macnu nusakiis waa iska naadir baan u malayna ninkii si fiican inuu akriya raba kolba nusqa waan ka hayaa oo ninka kitaabkiisa wax badan baan ka hayaa kitaabkaasi waxaan filayaa ilaa laba boqol oo bej ama safxo wey masaladaa keliyuuna ka hadlaya culimmadii iyo nuquushoodii iyo aqwaashoodii iyo ijmaacaha iyo waxyaa badan buu soo guurinayaa way fiican tahay ninkii taaliba inuu taxqiijiye raba masalada kitaabka inaad akrida fawaaid badan baad ka helaysaa yajibu waxaana waajiba an yaqcuda baynatayni inuu fadhiisto labadaa dhexdooda saasaana ka tawaaturtay ficilkii nabiga sala allahu calay alih wasalam lama haya nabigoo khudbeeyey oon labada khudbo dhexdooda fadhiisanin mowqicuna waa mowqic cibaadada iyo tawqiifa weeye taa in la sameeya haddaba waxaad ka garatay inay waajib tahay ba halka laga ogaaday ruknuhumaa labada khudba tiirkoodu alqiyaamu in la istaago weeye tiirasha khudbada jumcadu ilaa cashara taqriiban wax ku dhow u gaarsiiyey wuxuu yidhi kow alqiyaamu istaag in lagu khudbeeyo wey jaabir ibna samura muslim wuxuu ka wariyey nabigu sal alla alay slam kaana yakhtubu qaa'iman uma yejlisu uma yaquumu fayakhطbu qaa'iman faman naba'aka annahu kaana yakhطbu jaalisan faqad kadaba faqad wallaahi sallaytu macahu akara min alfi salaatin wuxuu yihi nabg ala slam wuu noo khudbayn jiray isagoo taagan kadib waa fadhiisan jiray haddana intuu istaaguu taagni ku khudbayn jiray qofkii ku yidhaahda nabi maxamed baa fadhi ku khudbeeye beenaalo wey ilaah baan ku dhaartay ee laba kun oo salaawood ka badan baan la tukaday jumco maaha waayo nabig ala slaam intii khudbada jumcada linfada yeelayba laba kun oo jumco ma dhannayn ee salaadihii jamaacada ee guuya ula tukaday buu ka hadlayaa wuxuuna uga jeedaa muddada dheera nabiga uu la joogay haduu shantii salaadood maalintii waa shan salaadood tobankii beri waa konton salaadood soo maaha bishii waa boqol iyo konton bishii waa boqol iyo konton soo maa tobankii biloodna waa kun iyo shan boqol marka ninkani sanad ka badan inuu nabigu salaadaha jamaacada sanada ka badan la tukaday buu sheegayaa intaasaan arkaya wui sanad ninkii la tukaday ka badan sanad ka badan ninkii taagnaaye jamaacada la tukanaya imse jimcuu la tukaday aduu sanadkii labaiyo tobanka bilood ugu yaraan afar jimco ku dhufo toban afar ku dhufo afartan afartan iyo imise wey afartan iyo sideed taqriiban ugu yaraan konton jumcuu la tukaday kontonkii jumce uu la tukadayba taagnigu ku khudbeeyey wuu fariistay wuu istaagay dana uu khudbeeyey faman naba'aka anahu khaaba jaalisan faqad kada deeuu sheegay wuli jaabir ibn sawr radi allahu canhu arda imaam muslim baana wariyey xadiidkaasaa wuxuu tilmaamay qiyaamku inuu rukni yahay maadaama tawqiifkii cibaadada la cuskanayo laba wallaaha axmadi allana ku mahdi uu xamdiga ilaahay ku dadaal isna xadiidka jaabir ibn cabdillahi radi allahu canhu waardaahuba wuxuu ahaa kaanat khudbatuhu yowma aljumucati yaxmadu llaha wayusnii calayhi ilaahay wuu ku mahdin jiray wuuna ammaani jiray uma yaquulu calaa itri dalika waqad calaa sawtuhu isagoo hadalkiisu kor u kacay uu markaa kadib wuxuu dhihi jiray wuxuu dadka uga digay sabaxakum wamasacakum indaar iyo taxdiir iyo wacdigii wey wa bacdahu xamdiga kadibna salli calaa muxamadin waa rukniga saddexaade nabi maxamed ku sali sala allahu alayh waalih wasalam ishtiraadka rukniga nabiga ha lagu saliyo ah intaan garanaya wax daliiloo sax oo sariixa maanaan u arag walyuusi hadardaarmo rukniga afraad bitaqwaa cabsi awil macnaa wax macnihii cabsida alla faa'iideynaya dadka ha u dardaarmo kamaa naxwu si kamaa naxwu sida oo atiicu llaha oo kaleeto fii kiltayhima labada khudbada labada khudbada qofka dadka ilaahay ha ku xasuusiyo oo taqwada ilaahay ha u dardaarmo ama lafdu taqwa usiikum bitaqwa llaahi ha yidhaahdo ama waxa macnaheedii gudanayo atiicu llaaha iyo itaqu llaaha iyo khaafuu rabbakum iyo ha yidhaahdo wax macnaheedii lafdu taqwa iyo wasiyada inaad tiraahdaa shardi ma aha nabigana cala salaam saasaa lagu yaqiinay khutabkiisa oo nabigu ala slam waxaa u dhihi jiray sabaxakum wamasaakum kaanahu mundiru jeyshin cadow inuu ka digayaad moodaysay isagoo dadka ugu yeeray daacada ilaahay cadaabkiisii caqabadiisa cuquubadiisana uga digaya maxaa la diidan yahay halkaas khudbadu sheekeeda iska noqoto oo joornaal iska noqoto dikri ilaahi iyo waxbaba laga waayo iyo daacada ilahi in laisxasuusiyaa la diidan yahay sidoo kaleeto wasatru cawrada inuu asturo wey camalka salafka iyo khalafkuna khudbada waxaa la khudbeeyaa iyadoo cawrada asturanta laakiin awliyada shardi miyaa cawrada inay asturaan waajib ku tahay niman baa waxay dhahen awliyada inay cawrada asturaan markay khudbeynayaan waajibku maaha walidaliku nabhani fii jaamici karaamaati اlwliyaa iyo cabdilwahaab الshacraani fi abaqaat tabaqaati اlkubraa awliyada waaweynahay karaamaadka awliyada waxay ku dareen wa min karaamaatihi annahu kaana yakhطubu اljumucata cudyaana isagoo qaawan buu khudbayn jiray ee shaaficiyaaba lahaydeene khudbadaa ma asaxday wey may karaamaad ma lagu dari karaase nin khudbadii ma asixin macnaheedu waxaa rukni oo waajiba cawrad inaad asur ninkani laba dembi buu galay kow khudbadii ma asixinoo wuu ku ciyaaray shaciiradii cibaadadahayd mid labaadna cawradiisii buu faydo in la faydaba xataa khudbiya masaajidlaan aan banaanayn labadiibuu isku daray dana karaamay noqon waxaa sax miya wa min karaamaatihi dhegeysta haddaba taa way la yaabayaan waxaa la yidhi axkaanleyda markaan hayn baa idiin sheegi nimanka suufiyada way naga baawar weynaayeen jin iyo balaayay ku xiran yihiina waan ka baqi jiray iyagana waxayna dhihi jireen axkaanley indha qanjir indhahood waa hilib qanjir oo ku yaallo nuurka ma arkaan bay leeyihin iyaguna jin iyo balaayi waxbaa u shido oo waxbay daawadaan ma aqaana oo jinkay la haasaawaan marka niman jin la haysto oo la shaqaysto oo saxara u badan wey marka de ninkii la yar murmaayey jinun baa lagu soo dirayo waa looga jaafiyo deerab iyo macshar qalabun baa laba la isu dhaafinoo sixirun baa lagu taagi qolol marka haddii axkaan leelayahay waa la gergeriiri jiray waa karaamaatul awliya suufiya hadday ku yidhaahdaanba waadun hogan daahiru sharci oo dhanba waadun ka cabsana marka wasatru cawrada in la asturo whakada jara calayhi camalu salafi bilaa khilaafin walaa nakirin masaa'ilka sidan oo kaleeta ijmaaceedu sukuuti lama yidhaahdo ijmaac xujaa wey markii masaa'ilulijmaaca laga hadla ijmaaca sukuutiga hal masalaa qolada marar badan ka lunta ijmaaca sukuutiga hadduu yahay masaa'il mutakarira oo soo noqnoqda inuu xujo yahay waa ijmaac culamaa ijmaac usuuliye mawaatin khilaaf ka mid maaha marka masalada jumcada intaa muslimiinta masaajid kasta iyo manaabir kasta laga oogayo oo calaa madaari asaabiici washuhuuri wasiniina walquruuni looga yahay oo satru cawra intaasaa la isugu raacsan yahay hada ijmaacu xujatu wayane walwilaagu in la xiriiriyo bayna tayni labada khudba dhexdooda iyo wa bayna maa sallaa waxa uu tukanayo walahuna laba mawdic inuu galayadana waa sidoo kale jara calayhi camalu salafi waalkhalafi bilijmaaci wey labada khudba inay isku xigaan oon wax faasila bilaa cudurin loo dhexaysiinin nabigana hadyigiisa waa sida sal slam wax yar buu fadhiisan jiray kadibna waa istaagi jiray khudbada labaad buu geli jiray laakiin haddaad khudbada koobaad khudbayso oo tiraada aan isu soo shaacabno hasoo shaahayno taa lama ogola khudbada koobaad baa la akri waxoogay birrif baan qaadanaynaa iyo nasa aynu soo shaahayna ma loo bal yahay maya walwilaagu bayna alkhudbatayni saa way hadyigii nabig alay slam uu khudbayn jiray iyo salaf alkhalaf wixii la kala dhexlay wa baynamaa salla salaadii labada khudba markaan dhamaysanno waa inay salaada ku xigtaan laakiin labadii khudbaan dhamaysanay waxoogay nasasho ma geli karnaa iyada horteeda ma soo shaahayn karnaa ama waxoogay birrif intaan qaadano telefoonada ma qaban karnaa iswaraysi ma geli karnaa iyadana lama ogola qaabkii cibaadadan loo jideeyey nabiguu tukan jiray salaf iyo khalaf ku kala dhexleen bay khilaafsan tahay masalada ijmaaca iyo sunnada camaliga ee nabiga saasay tilmaameen sala allahu alayh ali wasalam markii khudbadu dhammaato in jumcadii lagu xijisiiyo wixii yasiire ama sufuuf la simaa ama cudur taari oo dadka la soo darsay waxbaa masaajidka ka dhacay intii wixii la xalinayaan isyar sugnay dhib ma laha taasoo kale dhib ma laha sufuuftii intii la simayey dhib ma laha waxyaabaha saas oo kaleeta a maahane iska nasasho iyo istiraaxa in la iska gali iyo in meelaha lagu soo yar sheekeeyo aan isu soo noqonno khudbooyinkii way dhammaadeene hadhow weynu salaada tukana aynu isu soo jiirayna lama ogola rugniga toddobaad wa biuhurayni labadii uhrina waa inaad qabtaa ahaar uhru min alxadai wa uhru min alkhabati wey waa inaad weyse qabtaa markaa khudbada jumcada akrinayso ninkii khaiibkaaba hadalku ku socdaa waa inaad weyse qabtaa waa in jirkaaga iyo dharkaaga iyo meesha aad ku taagan tahayba daahir noqdaanin nijaas noqonin lianna khudbadu fii xukmi salaati bay xisaaban tahay fuqahadeennana waxay laaxidaan inay maqaamkii kabayso bedelkama aha laakiin maqaamkii ragcateynka loo gaabiyey khudbada labada khudbana ay u ekaan karta inay kabayso axkaamulkhudba nabiguna cala salaam biahaarati buu ku khudbayn jirayo lama warin wari isagoo intuu khudbeeyey waan soo weysaysanay isii sugayi waan soo weysaysanay isii sugay isagoy d haddii ninkii janaabo qaba hadduu khudbadii jumcada akriya ka waran janaabo qaba hadduu khudba akriyo oo haddana min karaamaatihi lagu daro basugeeye wa biuhrayni karaamaadka awliyada waxaa lagu daray iyagana ومن كراماته أنه لم يكن يغتسل طول حياته weligiiba ma qabaysanba weligiiba biyo isma marinoo ma qabaysan ninkan haddii khudbada waa weli weyne hadduu yimaado meesha isagaa looga dambayn ninka janaabo qabuun baa wixii sameeyey sooma oon tahaaraba qabin ma weligiiba qabaysanin
inu qaacidan baynahumaa rukniga sideedaad ee arkaanka khudbada tiirasheeda kamida wayatma-inu wuu ku xasilayaa qaacidan xaalu yahay mid fadhiya baynahumaa labada khudba dhexdooda fadhiga u dhaxeeyee baynatayni wuu fadhiisanayaa la yidhi waa inuu ku yar xasilaayo ku yar hakadaa sii socodda salkoodaba markuu dhulka taabtaba horay u kac lama ogola waana daahirka khabarka wa kaana yajlisu baynahumaa baa waxay tilmaamaysaa in wax juluus lagu magacaabi karo oo fadhi waxaa la yidhaahdaa qofku markuu ku hakado kaasina la timaada daahirka khabarkaasaa laga qaatay rugniga sagaalaad wayaqra'u aayata aayad buu aqrinayaa fii ixdaahumaa midood midoodna aayad buu ku aqrinayaa in aayad midood lagu akriyana hadyiga nabiga laga dhaxlay camaliga sala allahu alayh wasalam bal khutabka qaarkood qur-aankani uu ka dhigi jiro suuratu qaaf buu in badan ku akhrihi jiray oo in badan geerida iyo sakaraadka iyo dhimashada iyo xisaabta aakhira xusuusinaysa iyo insaanka iyo shaydaanku sida uu u baadiyeeyo ilaa un bacdo saxaabiyaadka qaarkada yihaahdeen oo nabiga deris ay ahaayeen ma ahadtu qaaf ilaa min fii rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga afkiisaan qaaf ka xifdiyey badnida uu ku soo celcelin jiray khudbada labada iyada jikaan ay isku dhowganaayo halkaasaan ka dhagaysan jiray bay tiri saxaabiyadda radiallahu canha wa ardaha wasbu ducaaya rukniga tobnaad ee ugu dambeeya wax magac duca un looguwa la duceeye la dhihi karo haaniyatan khudbada labaad lilmu'miniina mu'miniinta loo duceeyo taana waa hadyigii salafka iyo camalkii la kala dhaxlay weeye hadyigaa iyo camalkaa la kala dhaxlay wuxuu ah mu'miniinta si guud in loogu duceeyo istikfaarna loo dalbo ilaahayna dambi dhaaf loo weydiisto weydiiyo taasaa muslimiinta caadadooda ahayd waana camalkii salaf iyo qalabku ay kala dhexleen waxaan laakiin iyadu daliil saasoo la taabta aan lahayn in khulafada la sheego waxay yidhahdaan cumar bin cabdilcasiis baa u horeeyey radia allahu canhu wa ardaahu oo khulafadii reer beni umaya ee isaga ka horeeyey baa khaliifada loo ducayn jiray iyagoo xataa jaa-iriin iyo faasiqiina baa si si un mararka qaarkood aan habbooneyn loogu ducayn jiray oo hadda markii leylatulkhatmi xarameynka sida ka dhacdo oo kaleeto ilaahu boqorka wiilkiisa wiilkiisa wiilkiisa wiilkii gabadhiisa gabadhiisa gabadheeda saas oo kaleetaa adi laftaadu aad karhi markaad daba taagan tahay sudaysoo ducaynaya haddaad aragto oo aalu sacuuday ducadu soo gashay leylatulkhatmi waxaad la yaabtaad arki haddana ducada noocaasana waa ducada imaamu nawowi uu leeyahay marka halkaa la gaaro khudbadii way dhammaatay taasi khudba maehe waa iska sheekaysan kartaan buu leeyahay imaamu nawowi majmuuca iyo shak muslimka iyo wuxuu ku leeyahay markii salaatiin jaahiliina duca xadgudub oo ictidaa la galo iska sheekaysta buu leeyahay dhiba malehe khudbadii way dhammaatay taasi khudba maaha dhegaysina ma mudna taasoo kaleetiya waxyaabo badan baa la geli jiray markii haddaba uu yimid cumar bn cabdilcaziiz radi allahu canhu ardaahu raximah llahu tacaala baa wuxuu doonay sunnadii reer bani umaya khulafadooda loo ducaynaya inuu suuliyo wuxuuna ka baqay haddii baabi-inteeda fitan inay dhaliso tiina inuu zuuliyo mid kalena ku bedelo buu khulafada keenay ta lama hadli karo haddii la yidhahdo maxaad u baabiisay oo ma khulafada ay ka fiican yihiin baa taala oo hagoor buu uga dhigayey markaasna isagaa sameey in allaha yaamuru bilcadli walixsaani aayadaana isagaa loo tiiriyaa walow asaaniid badan oo saxsaxday aan laakiin sidaasaa mashhuura naqliga masaa'ilka marka lasoo guurinayo xilligii sheekh islaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi baa qolyo baabuu kiciyey oo yidhi khulafada sheegitaadkooda waa bidci halaga daayo masalo waxaa dhacday marka hadda inkaarulmunkari munkarka marka la inkirayo shay bidcaa la zuulinayo waa wax ka xun inaan meesha lagu wadin marka masalada hadal uu ka yidhi baa jiro ah zuulintu dhib ma laha laakiin nimankan ololaha walaayay waa niman tashayuc ku jiro ayma aalubeyt iyo wax inay ku bedelaan bay rabaan buu yidhi intii wax ka xun lagu bedeli lahaa iyaban ha joogaane ha radaaya raggii u doonay buu ka mid ahaa ee yidhi haddii la wada zuulinayo dhib ma laha laakiin iyagiina ha la tirtiro kuwo ka liitana booska ha lagu soo buuxiyaa meesha taalla marka tan munkar mid ka weyn laguma bedelee tan abaroonoo la qaataaye ha loo daayo raggii u dooday buu ku jir sheekh islaamti raxmat ullaahi calayh walidaalika mararka qaarkood bidaca iyo munkarka aad zuulinayso haddii mafsado ka weyn ka dhalanaysa lama ogola waxaa lagu leeyahy teeda isaga daa kadib wuxuu yidhi mualifku waxasanun waxaa wanaagsan taksiisuhu ducadii inuu ku gaar yeelo bisaamiciina dadka maqlaya ereygaa laba tafsiir haddii la geliyo midna waxay noqon kartaa macnaa takhsiisuhu ay bacd adducaai bisaamiciina haddii la yidhaahdo hadalkaa hadal weji yeelan kara wey markuu cumuuman muslimiinta ugu duceeyo dadka joogeen dhegaysanayana duco gaara inuu ugu daro oo bacdu ducaai la yidhaahdo waa xasanun dhib malaha laakiin haddii la yidhahdo wa takhsiisuhu biducaai ducadoo dhanba inuu dadkan u duceeyaa ka fiican inuu cumuum ugu duceeyo waa khilaafu hadyi salafi hadyu salafi cumuuman baa muslimiinta loogu ducayn jiray waana khilaafu madhabi shaaficiyati wey oo shaaficiyadu waxay yidhahdeen xasanu ma dhihine walaa ba'sa bay yidhahdeen ana way bannaan tahay soo darteed qaarba waxay yidhahdeen hadduu dhihi lahaa wajaa-izun takhsiisuhu bisaamicin way bannaan tahay oo dembi ma aha intanun hadduu u duceeyo dhib ah way bannaan tahay laakiin iyadaa sunno oo sii fiican tawarkaa way warka ugu hayso warkaas sax maaha marka intaa waa waajibaadkeedii arkaanteedii sunanuha jumcada sunankeedu alqasbi waa in lasoo qabaysto wa tandiifu jasadii sirka la nadiifiyo wa lubsu abyad dharac ad lasoo xirto wa iibun caar in lasoo marsada in wajada hadduu hela qofku wa bakara almashya socodka inuu usoo degdega lahaa jumcadii min fajrin salaad sooxee ka dambeeyaba jumcada inaad usii socoto wasdaada min qiraa'atin wa dikrin qira'ada iyo dikriga inuu badiyo sun intaasna maalinta jumcada sunankeeda weeye lixdaana amaa qabaysku inuu sunan yahay nabig ala sl man jaa yowma aljumucati falyaqtasil marna wuxuu yidhi alquslu yowma aljumucati waajibun calaa kulli muftarid masalana baabulaqsaal baan kusoo marro sunno inuu yahayna xadiidkiisa samura samura tilmaamayo ee ahaa man tawada'a yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman iqtasala falquslu afdal masalada labaadee jirka la nadiifiyade waa qabayska macnihiisii oo qofku jirkiisi inuu nadiifiyo weeye qabayskana nadaafadaasaa looga jeedayo ahaaradaas darcalcad in la xidhana waa xadiidkii cumuumkiisi albisoo min siyaabikum wa siyaabikum lbiid wakaffinuu fiiha mowtaakum dharka inta cadaad xirta mowtaagiina dadkiina dhintayna ku kanfa laakiin ma arag jumcada si gaara dharcalcad u xirta waxleh laakiin cumuumkii fadligii buu uga jeedaa waiiban uiibun in wujida haddii la yidhaahdana xadiidkii bukhaari wariyey salmaan alfarisi radi allahu canhu waardaah uu lahaa laa yaqtasilu rajulu yowma aljumucati wayataaharu ma stataaca min tuhrin wayadahinu min duuni ow yamasu min tiibi beytihi guriga cadar ka soo marsada kadib salaada soo aada kadib tukada wixii ilaahay u qadaro imaamku markuu yimaadana aamusoo dhageysta jumcada ilaa jumcada inta udhaxaysaa dembigiisa la dhaafaya ayb dabcan saqaairta weeye kabaairta maasay riwaayad kala cadeeyeen wabakara almashya lahaa insuno usoo degdega salaada jumcada iyadana waa xadiidkii abu hurera bukhaari ee muslima lahaa saacadda koowaad ninkii yimaada nin neefgeeda sabaqaystay buu lamid yahay saacadda labaadna neef loo saacad saddexaadna wan ari oo geesa waaweyn saacadda afraadna neef ari oo caadi ah saacadda shanaadna waa ukun iyo wixii lamida faidaa kharaja alimaamu xadarat ilmalaa'ikatu yastamicuuna dikra riwaayadka qaarkood baa ku daray abwaabtana malaa'ig baa taagan yaktubuuna alawala falwal sida loo soo kala horeey u qoraya marka jumcada in loo soo degdego oo loo baaiyanau markii khudbadii la gaaro baa laba mushkilaa ina haysata in wayba mashquulsan tahay oo masaajidkaba kasoo haleeli karta ilaa xilligii jumcada uu soo kaabi galo markaasay dadka dhexyaaca intaa inbaa ka daran inbaa soo kalahda laakiin gidaarka fadhi kudur u fadhiisata su-aalkaa u fadhiya u sheekaynayo fasaacad u dambaysa soo geli adduunkiisa ma shaqaysanin dad ma soo qabsanin ninkii shaydaanka ha shaydaanku markaad banaanka kaga soo baxsataan masaajidda erideedu taagiya kaa masaajidka aadna dhihi saa usoo socoto cidan buu diyaarinoo dariiqa masaajidka banaankiisu ku fariisan inuu halkaa kugu hayuu rabaa ilaa waktigii kaa dhamaado ajirka iyo fadligaad heli lahayd markaa u muqaadanina markaad soo aadaan masaajidka inaad ninkii ka fakateen meesha ugu daran ee ninka u taalla isbaaradu waa masaajidda eridooda halkaas roog baloogu u yaallaayo oo traafic dhigtay halkaasuu labalab isugu duwi dadkii markaad soo socoto kudhii hebel ku leexo midna wiia istaajin kuwii kalena kusoo leexda buu dhihi kadib wuxuu yidhi wazaada wasdaada min qiraa'ati wa dikrin maadaama nabigu yii uma yusallii maa kutiba lahu masaajka marka la yimaado dikri iyo tasbiix iyo qiraa'a loo yimaadaan iyo ducada ilahi subxana wa tacala haddaad soo degdegtay inaad badiso maalinta jumcadana suurat lkahfi iyo saliga nabigaa si gaara u soo arooray inay fadli badan yihiin wa sunat khubati khudbada sunadeena bilinsaati in la aamuso oo la dheg raariciyo la dhegaysto weye aamuskuna aamusku waa waajib dheg raaricintuna waa sunna ilahay baa waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu dhegaysta oo aamusoo shibdhaha nabigana ala slam wuxuu yihi idaa qulta lisaaxibika ansit walimaamu yakhtubu faqad lagowta lagow baad ku dhacday imaamkii oo khudbeynaya hadaad qof aamus tiraado riwaaya kale wuxuu yihi waman lagaa falaa jumucata lahu wax jumcow kuu jirta lama arko ajira waajibu baa kaa dhacay ajirkaad u timid oo dhan melihin qof aamus haddaad tiraado marka hahadlin wey imaamka waa lala hadli karaayo nabig ala slam maalinkii rabaad abaar markay dhaceen laba jumco isku xigta waa kiinin soo tegay rasuulka ilaahay ou yihi oran badan u dhaca waqaaya badan bay ahayd in nabiga lala hadlay sal l slam khatiibka waxba hadli kartaa sheekaysiga iyo nasru xasaa iyo tusbax kuwadigiyaa la diidan yahay iyo walkhafwa in la fududeeyo fii taxiyati salaati salaada taxiyat lmasjidka haddaad soo gasho walimaamu yaktubu nabig wuxuu yihi fal rakaain yarkac rakcatayni laba ragcadood ha rukuuco yatajawaz fiihimaa hana soo gaabiyo bu nabigu calayh salaam saa darteed walkhafwa in la fududeeyo fii taxiyati salaati salaada taxiyadeedana in la fududeeyo fadkaasaynu ku daynaynaa wallaahu aclam inta xeer baa dhowr su-aalood baynu dul maraynaa oo halkan igu soo gaaray bar ma marin karaa xubnaha oo dhan mase ka badin karaa saddex jeer su-aasha je qaybta hore haa hal mar way kugu filan tahay saxiixayna ku taallaa nabigan ala sl tawadaa maratan maratan hal hal mar inuu weysaystay saddex ma ka badin karaa maya cibaadada saddex ka badani biyahana waa israaf hadyi nabigood ku dayanaysana malihid cibaadada tawqiifiga sala allahu alayh wasalam haddii nin naagtiisa ku yidhaahdo fasax baad iga tahay weligay weligeyna naag baa iga maqan oran maayo ma furan tahay fasax baad iga tahay waxay ila dhowdahay erayar iyo alfaadulkinaaya inay taheene sariixu talaaq ku cada ynan ahayn alfaadulkinaayana niyadday ku xiran tahay haddii uu furitaan uga jeeday furitaan bay noqon maxamceli beydka waxaramuu cala rijaali alcasjada binafsi watamwiihi laa xalasada waxaramuu cala rijaali ragga fuqahadu waxay ka xaaraantinimeeyeen alcasjada dahab inay xirtaan waa ka xaraam allaahuma lidaruura maahane sidii ninkii carfajata bni sacdin ee sanka ka samaystay marka alcasja dahabkaa la yidhahdaa raggu dahab inay xirtaan waa ka xaraam inay isticmaalaanna waa ka xaraam saacad kama dhigan karo oo qalin kama dhigan karo oo faraanti kama dhigan karo waxba kama dhigan karo haweenka laakiin waa loo ogolyahay binasji wax dahab ka samaysan iyo watamwiihi wax dahab aan ka samaysanan oo korka laga marmariyey labadaa midna lama ogola dahabka laga xaraantinimeeyey binasji waa wixii ka samaysnaa bitamwiihina waa wax wax kala ka samaysan oo maa u dahab korka laga mariyey wey laa xalusada xalusada waxaa looga jeedaa waxaan dahab korka ka marsanayn oo gudaha uu wax kaga dhex jiro oo hadhow mirdhi karo oo hadii wax kale ka koreeyo wixii korodarayskii waa duunaa waana mirdhaa hadduu waxyaabaha mirdhaya yahay oo dahab khaalis ama saafi uunan ahayn ma waxyaabo kale ka koreeyaan dhibaato maleh buu uga jeedaa halkan waxaa kaloo uu yidhi qofkani yaajuuj iyo maajuuj xaggee bay ku nool yihiin qadar iyo dhul iyo dulqarnayn man khadar iyo dulqarnayn ma nabi bay ahaayeen amaa khadir nabiguu ahaa daahirka qur-aankuna waa sidaa faahfaahinteedana waxaan kuu diri kitaabkan xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala azuhru nadir fii nabai lkhadir kitaabkiisa waa kitaab maطbuuca aad buu u faahfaahiyey nusuustaba inay wada tilmaamayso inuu nabi ahaa buu sheego halkaasuu rajaxay muxaqiqiin badan oo shaaficiyaduna sidaasay doorteen weliguu ahaana qolyo sufahaa un baa yidhaahdo daahirkana aan raacaynin qaar ahaan kuwa suufiyada mutaakhiriintaan ula jeedaay oo raba inay waxyaabo kala banaystaan amaa dulqarnayn wax caddaynaya nubuwadiisa ma arag intaan ogahayna culimmadu waxay u badan yihiin nin melig oo boqor oo saalixa inuu ahaa yaajuuj oo maajuuj xaggay ku nool yihiin allaahu aclam kolba gidaar baa ka sokeeya oo dulqarnayn xiray xataa idaa balaqa bayna sadayni wajada min duunihimaa qowman laa yakaaduuna yafqahuuna qawla qaaluu ya da lqarnayni ina yajuuja wamaajuuja nabigana calayh salaatu wasalaam gidaar inay qodayaan laba khabar waa ku sheegay mid waa sixaaxa oo wuxuu yidhi weylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi yajuuja wamaajuuja haakada intaa in la eg baa la duleeyey buuhi maalinkaas inay qodayaanna riwaayaat musnadka iyo sunanka qaarkoodaa tilmaamay walow muran ka jira sixadooda wasligoodi iyo irsaalkoodi iyo rafcigoodi iyo waqfigooda meesha ay joogaan marka allahu aclam qolaa halkaa tagto maangooliyiintii iyo tataarkii weeye tiri qolaa waxay idhahdeen maya jiniiskan weeye qolaba meel bay ku dhufteen laakiin lama gaarin waktigoodii weli oo xataa idaa futixad yajuuju wamaajuuju lama gaarin meeshay ku nool yihiin maxaa loo arkilaayahay intaasaa diyaarado la qaatay intaasaa dayax gacmeedya la diray maxaa loo arkinayahay taa wax jawaabteedu way fududa goorta ilaahay ugu talagala inaan aragno baynu arkaynaa waxaa lagugu talageli inaad aragto arki maysi jinkusoo kulama noola miyaad aragtaa xayawaanka qaar baa arkay oo nabigana cala salaam waa ka yidhi markuu diigu ciyana malaa'ig buu arkay markuu dameerku ciyana shaydaan buu arkay soo maa shaydaankii iyo malagii in xun iyo in fiican bay u qaybsamaan aduu miyaad aragtaa ayib malakulmowtka markuu dhimanayaa qofka la tusaa ee laga qaadaya nafta kadibna usoo noqonayso duri kusoo noqon maysa marka ilaahayna bini aadamkii nabi maxamed oo kaleeto jibriil markuu rabay wuu tusay walaqad ra'aahu bilufuqi lmubiini buu arkay ra'aahu maratayni calaa suuratii laba jeer buu ku arkay suuradii uu lahaa adiguna ma aragti haddaba inaadan arkin waan lagugu talagelin inaad aragto xayawaanaadkii kala arkaya waxaan lagugu talagelin xagga minallahi inaad maqashana maqli maysid qaylo kasta hadduu qayliyo oo nabig ala sl waa kii qabriga ka hadlayo wuxuu qofka qabriga markuu lagu cadaabo yasmacuhu kullu man xawlahu ila taqalayn jinka insi u maqli maayaan laakiin xoolaha aga jooga way maqlaan maxaa dhacay adaan lagugu talagelin inaad maqasho adiga dhagahaaga in baa loogu talagalay indhahaagana in baa loogu talagalay walidaalika badaha la maraya dajaal baa ku dhex xiran oo xilligii saxaabada tamiimidaariya ay soo arkeen iyo jasaasadii ilaa haddana waa la arkaya qaarna waxay dhaheen musallas barmuuda miya khata doontii jaziirat alcarab ay doon shiraac iyo alwaax alwaax dad saaran intay halkaa ka tagaan atlantic iyo basificina ay tagaan wax meesha ku jira maaha oo bil gudaheeda oo alwaax haysta jaziirat alcarab badaheedan ay ku arkeene waa ilaahi subxaana watacaala ugu talageliyey dadka inay arkaan weligaa badda maax markii lagugu talagalay inaad aragto baad wixii arki malakulmowdkii markanaad arki ambiyadii markii malagga la tusay bay arkeen waxaan lagugu talagelinna weligaaba arki maysa marka waa intaas oo kaleeto waxa badanoo lamida jiroo taqaanaa qofka hudii agtaadaa dagaalka uu ku jira wuxuu la dagaalamay miyaa aragtaa halkaa markaas isagoo dhaqaaqayo qayay aragti dan cidduu la dagaalamaya isagun baarki aduma aragti marka xaaladahani xaalaatulgayb bay kamid tahay waxba aad hasuusin haddaa isku dhibtana waxba ka bedeli mayso adun baa xiiqiya xaqiiqada taclay sacab bay ahaa waxba ka bedeli mayso ninkan wuxuu leeyahy khudbada luqadaan carabi ahayn ma lagu akriyi karaa maxaa u dayna habaa lagu akriya luqadaan carabi ahayn waxaa u daliila inaan wax daliil oo carabi shardinaya jirin asalka caayaduna tadkiir ay tahay culimada fuqahada niman badan bay ka hadleen masale jadiid oo cusub maaha khudbaduna hal adaan beenahay mise laba adaan asalku waa hal adaan maalinka jumcada oo khatiibku markuu mimbarka fuula ah hadday qisadii cusmaan daruuradii oo kale ay timaado oo makarafoonnan jirin dadkuna badan yahay meel magaalada dhexdeeda meel barqadii laga sii aadaamo waa lagu samayn karaa nin dhintay oo ka tegey dharkiisa ma loo sadaqayn karaa haddii dadkii dhaxalka lahaa aanay isticmaalayn isticmaal shardi mee hadduu maal u gadmayo yahay waa maal iyo xoola la dhaxlaye iyagaa iskale hadday waafaqaan in loo sadaqeeyana waa loo sadaqay dad mukallafiinoo waafaqi karana yihiin haddii kalena haddii wixii uu gadmaya waa la gadi xoolihii bay qaadan haddii la sadaqaynayana iyagiibaa la sadaqaysan karo laftooda ajirka way u baahan yihiin isagu isagaa sadaqaysan waaye intuu noolaaye hadda hadduu xoolaha dad baa iska leh iyagu way sadaqaysan karaan laakiin iyagay ku xihan tahay khiyaarkooda waxay sameeyaan ma jirtaa inuu fircoon meydkiisii weli masar yaal oo loo daawasho tago kobaanu ma tegin masarna ma tegin meydka fircoonna ma soo arag laakiin waxaan ogay ilaahay wuu subxana watacaala yidhi falyowma nunajiika bibadanika litakuuna kaman khalfaka aaya dadkaa dambe aayad mucjizo saa ugu noqoto jirkaagu waanu badbaadin oo culimmaduna in badan waxay sheegaan ilaa fircawn buu inuu ooli jiray jirkiisii la arki jiray laakiin waxaa isweydiin hadda masar buu yaallaa mise maraykanka iyo hollywood baa la geeyey labada warba waan maqlay maraykanka hollywood baa la geeyey oo meel buu ku xiran yahay ciddii u gashana way jiran baa lagu yiri way qanan wartaasoo kaleeta aan maqlay masa hubo kutida kutaab bay ugu hayd waxaana sheekada aada loo soo qoray qisada lacnatulfaraacina la yidhaha ma taqaanaa niman meelaha faraacinada meelahoodii haramaadka galay oo hal dhowr nin bay ahaayeen way kala tageen qaar masar qaariyo qaar maraykan hal habeenun baa lagu soo wada booday nimankii bijin baa ka daba tegay garan maayo dhowr nimankiiba isku habeenun baa lagu soo wada booday lacnatulfaraacina loo bixiy marka faraacinada soo lacnada yihaahdeen halkan wuxuu leeyahay safar baan u baxayaa diyaaradna diyaaradda salaad bay hawada kusii jiraysaa saan u tukan fadhigaad ku tukan meeshaad ujeedana waad u tukan masaladana fuqahadeenna waxay uga hadleen waagii hore kaba soo qaad hadday dhacdo waxay yidhaahdeen qofku walow sallaa ayra laa muttasilan bilardi walaa muttasilan bisamaai isagoon cirkana xari ka haysanin dhulna ku taagna hadduu tukana ka waran way asixi iyo asixi meesha isku qabsadeen hadda diyaaradihiiba ku hora sooma laa muttasilan bilardi walaa bisamaai sooma marka waa lagu tukan karaa dhibaato ma laha say kuu qabataa adoo fadhiyaa tukan hadday meel weyn leedahayna adiguna aad calool adag tahayna de waa iska aadaan diyaaradaha waaweyn kuwa labada dabaqa gaar ahaan waxaa ugu badan diyaaradaha laba dabaqa arkay kuwa singapore airline waxaa ugu badan diyaaradaha labada dabaqo kaleed meel dhuloo weyn baad heli oo intaad aadaanto aad isaga tukan salaada haddaad diyaaradaha ku tukanaysaan u aadaama oo jamaaca ku tukada nimanka reer galbeedkaana salaad baa ugu daranba iyagu diyaarada ingiriiska o british airways baa london ka kacday istanbul iyo turkiya u socotay markii hawada gashay baa niman turkiya oo koox intay istaageen ay aadaameen bay salaad galeen markay aadaameenba diyaaradii wuu jiireeyey muna sii fogaana marka horeba intay salaada tukanayeen buu misra oo ka degay warwaa sidee nimanka way tukanayeeno way dardaarmayeen adduun bay macsalaamaynayeen inaas arxabi reebi saacaday joogtay diyaaradiiba dadkii la baarayey kadibna waa la diray marka salaada maro badan baan isaga dhex tukanay diyaarad dhexeed ku aadaanay salaadna ku xirannay laakiin diyaaradahaan isku mid ahayn waasacnimadoodiiyo hadba noocay yihiin su-aasha ugu dambaysa marka aan safro oo aan ka safro meesha aan degana meesha aan deganahay una safro meesha aan ku dhashay oo ay degan yihiin hooye iyo aabbo ma ku gaabin karaa haa mogtay xukmu safar shaksigay u noqotaa aabbihi hooye maaha xukmu safar sidoo kaleeto meeshaad degan tahay ku xihan tahaye meeshaad ku dhalatay maaha nabigu calayi salaam isagoo maka ku dhashay madiin uu hijrooday oo degay maka markay yimaadaan xukmulmusaafiriin bay ahaayeen wadaalika sabasalaada uu gaabin jiray toddobiyo toban sideed iyo toban beri oo makii agaarkeeda uu joogay meesha ku dhashay way sooma marka aabbahay baa degan hooyaday baa degan meehe haddaad adigu labadaba degan tahay aa gaabin mayse halkana reer baa degan mumbaasana reer baa degan hadba kaa tagtaba muqiim baa tahay dhaxda kusii gaara haddaad rabto adigaa labadiiba degan laakiin aabbahay iyo hooyada muqiimkuumaha qolaa waxay yidhaahdeen anugu cimri masaafur baanahay cimri masaafur utaqaanaan qolyaha meelaha qaxootiyada jooga wey markuu meeshan joogana salaadii jumca iguma waajibin oo niyatu rujuuc baa qabaa buu leeyahy xaggii markuu taga xageed u noqonaysaa mid hebla wadankan ka imid meeshii markuu tagana wuxuu leeyahay masaafur baanoo meeshaan deganaa waan ka soo tegey wadaad weydiiy ilaahay baad siraysaan kanna markaad joogtaan masaafur baa ku tihiin oo kaasaan u soconaa baad leeyihin kii markaad tagtaanna musaafir baad tihiin oo kaa deganaa waa ka imid baad leedihiin baasadiiba bilaha baad siraysaa ilaahay baa ka boqdaan subxaanaka allahu bihamdika ashhadu an laa ilaaha anta astaghfiruka wa atuubu ilayk